haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda soomaaliya gaar ahaan waxyaabaha ay u fuli waayeen heshiisyada siyaasadeed wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow ayaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan qiyaasta ay nala socota kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaana guud ahaan ku eegi doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya maadaama maalmahay ugu dambeysay magaalada dhuusamareeb uu ka soconayay shir u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka waxaa looga hadlaya doorashada soomaaliya iyo sidii loo dhaqangeli lahaa heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar lagu gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa la isla soo qaaday waxyaabo fara badan oo muhiim ay tahay in la isla korfeeyo maadaama doorashada iminka ay aada u soo dhowaatay barnaamijka waxaa igala qeyb galaya senator maxamed amiin sheekh cismaan oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi oo ah mudane ka tirsan baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya iyo faysal cumar guuleed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya sidoo kalena soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya dhammaantiin marka hore kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan jecelahay bal marka ugu horeysa inaan su-aasha koowaad ku bilaabo senator maxamed amiin maxaa keenay xilligan oo doorashadii soomaaliya ahaydba in la guda galo oo sida heshiisku ahaa toban iyo toddobadii sebtembar la gaaray in doorashadu ay socoto xilligan in weli dhinacyadii hirgelinta laga rabay inay sameeyaan in hadda ay ku shirayaan dhuusmare bismi llahi raxiim aad iyo ad madsanta cabdicasiis sababta keenta waxa ay tahay waxa waaye in runtii isfahmwaa la xiriira hirgelinta heshiiskii toddoba iyo tobankii sebtembar lagu gaaray magaalada muqdisho waxaad ogtahay in heshiiskaas runtii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo isaga dhex waqti intii uu socdaba dhowr jeer la isku dhacay in cadaadis ka yimid beesha caalamka iyo ugu dambeyn heshiis dhamaystiran u gaaray saddeyo tobankii sebtembar magaalada muqdisho baarlamaanka federaalka labadiisa aqalna ay ansixiyeen heshiiskaas markii la kalay gud gudagalay hirgelintii heshiiskaas waxaa soo baxa daldaloolo iyo runtii isfahmi waa la xiriira arrimahaas ha ahaada taasna waxay keentay in siyaasiyiin fara badan u badan dadka u tartamaya siyaasadda inay qayldaan ay ka keenaan arrintaas sidoo kale labada maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland iyaga naftooda ay ahayd inay guddiyadii soo magacaabaan ay iyagana guddiyadii celiyeen iyagoo arkaya in habraaca doorashada in runtii wax ka qaldan yihiin taasina waxay keentay istijiyad dheer iyo isfahmwaa ugu dambeyn dadaallo fara badan ee beesha caalamka iyo soomaalida dhexdeeda waxaa kusoo gabagabooday in labadii maamul puntland iyo jubbaland ay guddiyadii ay soo magacaabaan dadaalkii dowladda dhexe ay waday ay rabtay in iyada doorasha hal dhinaca ay ku qabatana runtii ay suurtogeli weyso kadib markii mucaarada weyn ee dhinaca beesha caalamka ee soomaalidaba ay ka timaatay marka maanta waxay noqotay inay laga maarmaan noqoto in la isu yimaado shardiga ku xirraa in la wada shiran waxay ahayd in guddiyada lasoo dhammaystiro dadka kale iyaga guddiyada celinaayeen ay u baahnaayeen damaanad qaad dhanka kale ee beesha caalamka taasaa ugu dambeyn dhacday haddana waxaa loo fadhiyaa dhuusamareeb si loo turxaan bixi lahaa mawaaqi saddexda qodob ee la isku haysto oo ugu weyn tahay gobolka gedo arrinta somalilan iyo arrimaha la xiriira guddiyada doorashada ee hore loo magacaabay wa tahay waxaan siinayaa xildhibaan faysal wasiirkii hore wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya xildhibaan faysal in hadda la shiro way muuqanaysaa in shirkii hadda uu socda laakiin waxaa la isweydiinayaa toban iyo toddobadii sebtembar waktigii doorashadu lagu heshiiyey qaabkay u dhacaysa iyo nooca ay noqonayso wakti baa kasoo wareegatay xaggee ragaadku ka yimid bismi illaahi raxmaan raxiim sida uu sheegay senatarka waxa weeyaan waktigii toddobiyo tobankii sebtembar si lagu ballamay waxay ka fuli weyday in ay lagu heshin waayey waxa lagu heshiiyey la fulin waayey fulin la-aan baa timiday taasina waxay ka timiday maamulada sida jubbaland iyo puntland oo soo xuli waayey guddiyadii laga sugaayey iyo iyaga oo cabasho ka muujiyey guddiyadii ay magacowday muxuu ahaa maamul goboleedyada kale iyo dowla muxuu ahaa ay keeneen gobollada waqooyi doodaasi ayaa taas halkaas ayuu ka yimid barbalaynku tii ayaa si loo dhammeeyo jijiidkaas badan ee socday muddada badan awgeed ayaa hadda waxay keentay in guddiyada iyagana lagu qasbay si ay usoo magacaabi lahaayeen dowladda federaalkana wixii ay weydiye la yidhahdo joojiya ilaa iyo inta laga wada heshiinayo ee wax is ogolaa la sameynaya haddii allah wada ogolaado xildhibaan dintii sida xildhibaan faysal uu sheegay waxa uu leeyahay maamulada qaar ayay suuragal ka noqon weysay inay fuli waayeen heshiisyadii toban iyo toddobadii sebtembar la gaaray arrintaasi sidee kula muuqataa بسم الله عبد العزيز برو أدي صاحب ذو أدي سلامية أنا وعن قبا تضويت طبعا كي سبتمبر هشيس كي دعي وحلف لواي هبراعي سيباي وحبضا كخل ضمن نصيب درو مدحوين هدل كانوا يكسروا ويسين ونبضونين يتنازل من توصل ما يو سيدا هذا العضي دولة قبل ويسوي يرو لقيه شيو ويسروا ويسان بالمناسبة مشكلadu ma ahayn oo keliya dowlad goboleedyada labada ah cilado kala jira oo ay ka mid ahayd nimankan murashaxiinta ahoo muxuu ahay mucaaradka oo aada uga cabtay guddiyada lasoo dhisay iyo qodob kale oo muhiim u ahaa maxaa nimankan musharaxiinta dalka oo dhan bay ka rabaan cod inay ka helaan codadkii somalilan ama waqooyi cabsi badan ka timid inay qaabka loo maamulayo iyo habraaceeda inuu aada u khaldanya taasaa keentay dood badan inay ka timaado nasiib darrana madaxweynaha iyo iyo un intii kale khuseysay macal dowlad goboleedibu waxay keeni waayeen tanaasul iyo soomaalinimo iyo inayun ayaga isu taliyaane ee hadda ayuu ilaahay qadaray beeshii caalamka mar haddii ay qaartay qir iyo qir iyo saad ula socotaan maalmo dhaweete bishii dhamaatay bartamaheedii ra-iisul wasaaraha dalka iyo laba dowlad saddex dowlad goboleed public laba intii isu taagan microfonka waxay dhaheenay horaa loo soconaya doorashada waa la qabanaya saas markay dhaheen juhdi badana la bixiyey mucaaradka qaylo badan bixiyey beeshii caalamka aragtay one by one ama gurigooda loogu tegay deegaan doorashada deegaanadoodii ama teleefon lagula hadlay taasaa kaliftay inay dib u dhigaan oo horey u socon waayaan wix hadda isku khataarmeen weli dowladaheena dowladaha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaheena waxaa ka suuroobi waysa haddana inay dib isugu noqdaan finally maalintii dhowaatee taarikh soddonkii bishan dhammaatay waa tii beesha caalamka oo aan kala har lahayn la fadhiistay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo saacado kadib markii ay ka baxeen wuxuu soo saaray go-aana in la kulmo taasoo macnaheedu ay tahay madaxweynaha saa awood u lahaa oo ayna ka suuroobaysay xaqna u lahaa inuu isku yeero dowlad goboleedyada lakin waa ka suuroobi weysay finally markii uun ka yimiday pressure iyo cadaadis beesha caalam ka yimiday aa la go-aansaday in la isugu tago isaga keliyana ma ahana kuwii kaleento ama diidi lahaa ama cabsi laga qabay laba arrimo beesha caalamku barashur ku saartay number one horta inaanay qabanin doorasho aan laisla ogolan laisla soconin number two inaanay diidin baaqa madaxweynaha oo ku baaqay dhusmareeb in isugu tago taasaa kaliftay dib u dhaca iyo khilaafka sababahaasaa jira aan isan qabo xildhibaan faysal haddii aan kugu soo laabtay intii aan senator maxamed amiin ugulbin u gudbin sida xildhibaan cabdirasaaq uu leeyahay madaxweynuhu way ka suuroobi waysay intii istiijiidka uu jiray in maamul goboleedyada tabashada qabo uu u yeero si toban iyo toddobadii sebtembar wixii lagu heshii loo dhaqangeliyay taa ma ku muuqata may aniga taas ima muuqato madaxweynuhu mar walba tanaasulka isagaa sameynayay inta tanaasul madaxweynuhu sameeyeyna sidii aad hore ogeedeenba wuxuu la keenay doorasho qof iyo coda madaxweynaha waa laga diiday uu ka tanasulay waxaa la keenay saddex boqol iyo kow oo dhuusamareeb tiri ahaa madaxweynaha waa laga diiday oo uu ka tanasulay hadda muqdisho la isugu yimid toddoba tobankii september heshiiskana soo baxay heshiiskan markii uu soo baxayna waxaa la fulin waayey habraacii lagu heshiiyey waxay ka fuli waday maamul goboleedyada wadamada ay ka riixayaan mucaaradka oon xaq u lahayn musharixiintu iyagu xaq uma laha inay go'aamo yeeshaan taasi ayaa dhibaatada keentay oo isku hadlaynaya maamul goboleedka jubbaland iyo puntland laakiin madaxweynuhu mar walba wuxuu ku baaqayey in laysku yimaado oo la wada hadlo oo wax la sameeyo taasina waata keentay hadda beesha caalamka madaxweyne u wacay isagaa way wada hadleen wada hadal ka bacdi ayuu go-aanka soo saaray taasi iminka marka waxa weeyaan mar walba waxaad ogaanaysaa madaxweynuhu mar walba sida uu ka sheegay markii hadda heshiiska ugu dambeeyey uu gaarayey uu yidhi maxay ahayd anigu waxaan rabaa in dalka inaan isku hayo isku hayntaasi aawadeedna waxay keentay in aan anigu tanasulo oo wax walba ka tanasulo taas waxay kutusaa madaxweynaha jamhuuriyadda mar walba inuu isagu u tanasulo mucaaradka laakiin aad mar walba arkayso qoladeena kale mucaaradka iyo dowladaha maamul goboleedyada qaarkood inay weli ku adkaysanayaan inay jiidaan waktiga doorashada taasina ay fulin waayaan habraaci lagu heshiiyey ee saxda ahaa kaasoo aad la wada socotaan inay soo magacaabi waayeen guddiyadii markii ay soo magacaabeenna haddana ay ciladi ka timiday ilaa iyo haddana aysan magacaabanayn guddiyadii ay lahaayeen puntland iyo jubbaland inkastoo ay soo magacaabeen haddana waxaan siinayaa senator maxamed amiin haddii heshiis safgarad uu ka soo baxo dhusmareeb oo labada dhinac ay soo wada hadlaan siday wada hadlaan wax uga soo baxaan suuragal ma noqon kartaa sidii toban iyo toddobadii sebtembar heshiiskii lasoo saaray sidaan u dhaqan gelin karna in ragaad kale uu ku yimaado waxaan isleeyahay shirkan runtii fursada la haysto waa runtii aad ayay u gaaban tahay waxaa ogta maanta bisha waxa ay maraysa wax u harsan muddo saddex maalin ah muddadii madaxleedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullahi fax maajo loo doortay sideedii februari laba kun toddoba iyo tobankii fursada uu haysto waxay tahay inuu lagu sheedgareeyo oo wada hadalkaas ka shaqeeya inuu najixiyo waxaa xusud mudan madaxweynaha oo ahaa ilaalihii dastuurka iyo isku haayihii dalka inuu isagu caqabada ugu weyn in heshiis la gaaro uu ahaa sababtan waxay ahayd damac shaksi ah iyo soo noqoshadiisa runtii in wax far badan uu ku beeskareeyo halkii laga raba inuu odayeeyo oo isku haayo oo mar walba ka fikiro inuu waddankan ka hirgeliyo doorasho isla ogol ah haddii wixii ka soo baxay heshiiskii toddobaiy sebtembar madaxweynuhu uu qaado lahaa oo odaytinimadiisii oo shir isugu yeeri lahaa waxyaabaha ka qaldanoo guddiyada ah ama arrintan gobollada waqooyi somalilan culeyska ka taagan ee runtii dowladda xukuumadda dhexe ay ku hayso laga day lahaa iyaga la isu dayi lahaa si ay heshiis u gaaraan in arrinta gobolka gedo ee kamid ah gobol gobollada soomaaliya ka tirsan jubbaland oo oggolaa lahaa madaxweynuhu inuu noqdo gobol gobollada kale aan uga gadisnayn uusan dan gooniya ka yeelan maadaama madaxweynuhu uu isagu ka soo jeedo dankaas runtii waana runtii wax laga xumaado in madaxweynuhu uu doorbido isigoo noqon kara madaxweyne dalka dhan iyo deegaan walba inuu doorbida inuu aada ugu deganaado hal gobol iyo dhowr kursi bay meeshaas taalla waana caqabadda ugu weyn haddii marka heshiis la gaaro runtii waxaan isleeyahay sir fursad ayaa jirto waxyaabaha heshiiskan maaha oo keliya hadda hafraace waxaa ka mid a maxaa dhici doona eed february marka la gaaro madaxweynaha marka waxaan aaminsanahay in isaga ayaa waqtigani lumiyey doorkii looga baahnaana qaadan waaye caqabadda ugu weyne ay ahayd isaga maxaa yeelay mas-uuliyadda dalkan hadduu fashilmay haddii uu hormarba qofka qaadanayo madaxweynaha waaye isagaa marka laga rabay inuu wax waliba oo wax lagu xalli kara inuu sameeyo waxaan ognaha madaxweynuhu inuu hal dhinac uu baahasha u waday taasina ay keentay in waktigana lumo in dalka doorasho inay ka dhacday ahaydna maaragtay ay ka dhici weyso haddana yani in heshiis lagu gaarayo boqolkiiba boqol ma hayna hadda dhuusamareeb laakiin waa dhici kartaa haddii ay dhacdan runtii shacabka soomaaliyeed waxa ay doorbidayan waa in hin la heshiiyo taas ayaa ka fiican in aan khilaaf heshiis khilaaf kala keenayo inuu dhaco haddii aan su-aashaad u laabto kusoo koobo hal qodob waxa waaye heshiiskan wuxuu u baahnaa doonaa damaanad qaad ragga qaadkada qaybgalayan waxaan aaminsanaya inay leeyihiin si heshiiskan uu noqdo mid fulo waa in beesha caalamka oo kale in dhammaan qaad inuu jiha saddexaad ay jirto maadaama soomaalidu markii keligood ay heshiiyaanba berito laga yaabo in la rifeysgareeyo wixii la isu ogaay waxaan ahayn si kale loo fasiro marka heshiis la isku waafaqsan yahay damaanad qaad leh inuu ka soo baxay ayaan rajaynaya si hore loogu socdo oo dalkan doorasho igu dhacday inkastoo aad tiri madaxweynaha ayay wax badan ka fuli waayeen haddana maamul goboleedyada qaar ayaa qudhooda shuruudo waday oo xitaa dib u dhigay guddiyadii doorashada inay xillo hore magacaabaan taa qudheeda miyaanay ahayn eed la wada leeyahay oo isan ahayn eed aan cidi gooni u lahayn
marka madaxweynaha aan saarayo eedda waxay tahay madaxweynuhu asiga ah madaxweynihii jamhuuriyadda asiga ah odagii dadaal uu ku bixiyey ma jirto in arrintan la xaliyo kow waxaa og tahay in arrimaha la isku haysa ay ka mid yihiin guddiyadii waxaa loo saaray guddiyo wada saraakiil ciidan ah iyo shaqaale dowladeed iyo taageerayaal jadbaysan oo aan oo runtii hal dhinac u raran oo aan noqon karin maaragtay kuwa doorasho qaban kara waxa uu madaxweynuhu uu si cad u fargeliyey oo culeys saaray in maaragta arrintii gobollada waqooyi laga heshiiyey dadaalna kuma bixin inay iyagu heshiiyaan ugu dambayna arrintan cakiran ee qayb weyn ka ah khilaafaadka ma aaminsana tan ugu muhiimsan gobolka gedo madaxweynuhu intuu xal uu ka raadi lahaa inuu ciidamo u diro inuu maaragtay xaalad kale ka abuuro inuu dadka sii kala qaybiyo isagoo awoodi kara inuu maaragtay runtii kala saara taas ayay ahayd caqabadda marka madaxweynuhu mar walba asigaa laga rabaa inuu dhanka issoo jiidka hal dadaal uu sameeyey hal caasimad oo booqday hal cid oo u yeero ma jirto laakiin madaxweynaha wuxuu qaatay go-aanka horaa loo soconaya dhinaca aniga igu fikirka iyo aniga waa wada soconaynaa dee arrinta taasna waa ku socweysa dalkan nidaamkii federaalka ee lagu heshiiyey in la isku hayo ahayd ee waajib ka saaran ee dastuuriga ah ayuu madaxweynuhu baalmarsan yahay waxa uu abuuray nidaam yani ka baxsan maamul state jira ayuu runtii kala jaray oo qayb maaragtay isaga hawl ka wadaa oo maamul kale ka sameeyey oo iyadii burburinteeda uu shaqeynaya waa kusoo laabanaya marka waxaan jecelahay inaan u wareego wasiir guuleed waxa uu leeyahay damaanad qaad baa loo baahan yahay senator amin taa adima ku muuqan taha heshiis haddii lagu gaaro dhuusamareeb oo lais afgarto in damaanad qaad beesha caalamka ay ogaal ka tahay oo ay goobjoog ka tahay in heshiiskaasi uu u baahan yahay wax damaanad qaada u baahan ma jirto dadka soomaaliyeed iyagaa isku filan ilaa iyo dowladdii hore iyo dowladdanba waa dowlad ka baxay kumeelgaarka maadaama ay dowladda kumeelgaar ka baxday dowladda soomaaliyeed iyadaa laga rabaa in ay fuliso heshiiska ay gaadhay sidii ay fulin lahayd waxaana weeyaan heshiisyada hadda lagu soo heshiiyaa way fulayaan xagga dowladda mar walbana way ka fulayeen xataa waxyaabaha uu sheegay hadda senatarka oo ahayd in gudyada la magacaabay in ku jiraan askar iyo shaqaale iyo sharciga habraaca kuma qorna annagaana sixinay waxaa ku qoran inuusan siyaasi ahayn qof siyaasad ku jira oo aan siyaasad soo maray ma jiro xildhibaan maaha wasiir maaha agaasimo guud maaha waa shaqaale hoose iyo hadday jiraanba xataa laakiin habraaca dib ha loo fiirsho aan ansixinay annaga dadkii ansixiyu ka mid yahay aniguna waan ansixiyey maadaama aan ansixinay habraacii aan ansixinay waxa ku qoran iyo sidoo uu qoran yahay horta waa in dib loo eegaa haddiiba ay jiraan laakiin taa oo dhaliisha ah uu leeyahay dowladda madaxweynaha ka timid madaxweynaha kama iman sida aan la soconno mar walba inagu waxaan nahay dad xogaal ah oo siyaasadda qayb ka ah sida aad ogtahay maamul goboleedyada labada ah oo sidaan hore kuu sheegay dabada ka riixayaan muxuu ahaa mucaaradka mar walba waxaa afka lagu soo iyaa keenay dib u dhaca in ay soo magacaabaan guddiyadii oo ilaa iyo hadda aad ogtahay in aysan wax saxa oo official ah aysan magacawneyn maanta oo ay ka dhiman tahay afar cisho waktigii door muxuu ahaa xilhayntii madaxweynaha taa la leeyahay mar walba lagu soo ceshada xilhaynta madaxweynaha wax dhibaatayii ma jirto qodob dastuuri oo ansixiyey oo baarlamaankii sagaalaad uu ansixiyey ayaa meel yaala baarlamaankanna uu indoosgareeyey oo ogolaaday oo aad ogeydeen sidii heshiisku ahaa maalintii u dambeysay ee aan ansixinna sharciga uu akhriyey guddoomiyaha baarlamaanku sidaas aawadeed horta wax barbaleyma oo jira meesha ma laha heshiiskana waa lagu heshiinayaa habraaca in la fuliyo fulin baa maqan meesha fulintiina waxaa la rabaa ay ka socon laadahay maamul goboleedyada wax damaanada loo baahan yahna ma jirto soomaalida iyadaa la rabaa in ay hogaankeega ku qanacdo waxa ay ku heshiisayna ay fuliso laakiin damaanad qaada qudheeda loo baahan yahay sooma doorashada inay noqoto mid furan oo daah furan oo la wada arki karo waxa imaan kara yes taasi waa waa loo waa loo baahan yahay ciidamada Puntland muxuu ahaa Jubaland cid u diiday inay meesha tagaan oo qayb ka noqdaan cid diiday ma jirto iyo cid hadda ka wada hadasha midna ma jirto taasi laakiin waxa lagu mormayaa oo dooddu ka taagan tahay ciidamada difaacaya ee aagga jira ha la soo bixiyo taasina cid awoodaas dhihi karta ama cid soo bixin karta ma jirto waayo waxa waa ciidamada qaranka iyo difaacaya waxa hawsha ay qabteen haddana cid walba way ogtahay saas awoodeed aan waxaan soo jeedinaynaa in aan lagu mashquulin waxaase lagu mashquulo waxa ay in in la fuliyo heshiisyadii iyo sidii hawl loo hirgelin lahaa oo ay la doonayo in dib mar maalinba dib u dhac dadka qaar baa waxay u qabaan ama ha noqdaan muxuu ahaa maamul goboleedyada ama dadka siyaasiyiinta qayb ka mida ee rajaynaya in xil ay helaan uu moodaya haddii waktiga la gaaro in ay wax dhacayaan ama madaxweynaha ay wax ka dhacayso sidii wax daawo dhacayso kale ay tahay camal
waa tahay wasiir waan kuusoo laaban doonaa xildhibaan guuleed haddii cabdirasaaq xildhibaan adiga aan ku imaado sida dooda ay u muuqanayso inta badan waxyaabaha la isku hayo oo miiska saaran waxaa ka mid a gobolka gado oo maalmihii ugu dambeeyena dagaal ay ka dhaceen beled xaaw waxaad eegtaa marka haddii heshiisyadan sidii ay horey loogu qaato haddana is-afgarad u yimaado oo xildhibaan amiin leeyahay waxaa loo baahan yahay maxamed amiin damaanad qaad beesha caalamka ay og tahay xildhibaan faysalna uu ku diidan yahay arrintaas markaad eegto senatarka iyo xildhibaanka hadaladooda sidee adi wax kula muuqda bismillah cabdilcaziiz waa mahadsantahay horta waxaan u malaynayaa muhiimaddu ma aha in la isriixriixo oo un weli problemkii iyo mashaakilkii ummadda lagu sii wareeriyo waxaan shaki ka jirna iyadoo doorashadii intaasoo maalmood ka dhiman tahay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo meelna umuusan soconin maalmo ka horna waxay ku dhawaaqeen tiimkiisii asaga ra-iisul wasaarahaasaan horeba u sheegay in hore loo soconayo marka dad nabadeed ma aha ninka hadda dhahayana cid kalena looma baahno ciidanna meel ma laga soo bixinayo waa un nin fidno iyo fawdo dadka iyo dalka inuu u horseedo rabo waaye aniga talada intaanan bixin codsigayga iyo muhiimadda aan raba in ummadda u jeediyo waxa weeye war adeerow nabadan u baahannahay dadkaa nabad ay u baahan yihiin kursi nin ku fadhiya ama madaxweyne ha noqdo ama mid raadinahay ha noqdee macno ma samaynayso qalqal ku ah nabadda waxaa nabad ku ah cidda diidan in lays hor yimaado saddex bilood laba bilood madaxweynaha dalka asaga ka mas-uul ah sababtuna waan caddeeyey oo hadda within short time markii beesha caalamka ay cagaha dhulka ugu dhufatay bressure saartay ay albaabka ka baxeen saacada gudaheeda wuxuu amray asagoon consultation ka samaynin oon cidlan maxaa madaxweyne dalka waay ayagana cabsi ay ka qabeen waqtiga isku dhexdaatay darteed oo hamuun badan u qabeen bay ku yimideen saas darteed marka aniga waxaan qabaa daa'iman ma laga maarmi doono dadka dhahaya soomaali soomaali baa iska leh barlamaanka aan ka tirsannahay furihiisa waxaa ahay niman ajaanib oo mataqaanaa askar ah waana la wada ogsoonyahay madaxweynaha xafiiskiisa gurigiisa ay haayaan budgetka annaga lix boqol iyo toddobaatanka ah afar boqol iyo toban ka mid ah oo qaybta annaga aan baxsayna laban laabkeeda ah waxaa bixinaya beel caalama bixinaysa one bilyan baa ku baxdo waxaynu ku leeyihin weli soomaali soomaali baa iskale oo tala ma laha barensharka caalamkana waxaan ognahay waxa hadda kalifay oo dowlad goboleedyadii ku madax adeegaya madaxweyne farmaajo sida loo soo garbaahay iyo madaxweynihii laftirkiisa diidanaa marka horta arinka ku saabsan soomaali soomaaliba iskale waa war aad iyo aad raqiis u ah oo siyaasad khariban ah oo dadka in lagu khalda la rabo soomaali soomaaliba iskale laakiin soomaali intay isdishay bay heshiin weysay xamar baa annagoo qaraabo aan ku heshiin weyne haddaan nala soo dhexgeli lahayn maxaan mataqaanaa maxaan ka soo doonnay etoobiyaan aan ugu wacanay waxaan rabaa arrinta kale jawaabta saxda inuu soo laabtee aniga waxaan qabaa waxa ka dhacay jubbaland ma ahayn xuduud problem ka jiro kenyan ciil iyo colaad loo qabana ma ahayn kenyan waxay joogaan dalkay joogaan intaasoo boqoloo kilomitr bayna ka leedahay waxa loo baxay waxay aheeday ciidan ay leedahay jubbaland oo dhulkaas joogay oo khaladaad ka sameeyey ama aan khaladaad ka samayna caatifad qabiil iyo wax la mid a loola aaday dad badan oo reer jubbaland oo qasdi reer reer reer gada-ana waxay degan yihiin oo madaxweyne ku-xigeen iyo madax sare ka yihiin oo wasiirka amniga oo hadda dagaalkooda uu ka mid yahay deegaankiisa waxa weeye wuxuu ka soo jeedaa gado marka arrimo caatifad iyo qabiil aan macno lahayn oon siyaasaddanada aanan waxba ka taraynin baa meesha ka dhacay waxaan laga maarmaynin waxaan ilaahay ka rajaynaa fadhiga ay u fadhiyaan in shalay hadday garan waayeen inay ayaga isu tanaasulaan oo ay isu yimaadaan haddii hadda lasoo garbaasho layidhi khasab isugu taga oo madaxweynihi inta laga soo bilaabo kuwa kalena ay ogolaadeen waxaan ilaahay ka rajaynaa ayadoon marka la garbaashin inay horta ogolaadaan ilahay ka rajaynay laakiin si kastaba ha noqoto waxaad isku xirtaa adigoo isu fiirsaa war nimanka garan waaye aan isu tanaasulno aan wada hadalno wixii lagu heshiiyey ciddii khaladka iska lahayd yaa diidan ma maxamed cabdullahi farmaajo iskale madaxweynihii dalka mase dowlad goboleeda iskale war horta bal aan isu imaano habraaci baa qaldamaye qodobadii kalenta maxaa ka yaa khaladka iskale ciddii ku heshiin weysay oo lasoo khasbay ma ku heshiin karaan bay kula tahay mataqaanaa doorashada inteeda kalenti iyo gada iyo dhiigga daadanaya ma umalaynaa marka waxaan qabaa inay khasab tahay korjoogtana loo samayn doono oo lagu dhex duri doono mana laga maarmi doono
senator maxamed amiin iyo xildhibaan cabdirasaaq jindi waxaa u muuqanaya walaaca in mar kasta loo baahan yahay dalka inuu nabad noqdo wixii lagu heshiiyeyna korjoogteen loo helo maadaama adigana aad tahay xildhibaan wasiir soo noqday siyaasadda soomaaliya iyo dalkana xog ogaal u ah walaaca mas-uuliyiintan ay qabaan xildhibaan faysal muxuu kugu muuqanaya bismi illahi raxmaan raxiim horta waa ii muuqdaa walaacu waxa weeyaan waa sax oo in laysku fahmi waayey sidii heshiisyadii lasoo galay loo fulin lahaa waa waxa keenay in maanta shir dambe laisugu noqdo taasi cid diidan ma jirto laakiin mid aan ogaano mar walba innaka mar walba in aan wada hadalno oo inagu aan ku heshiino ayaa muhiima beesha caalamka waa ina caawisaa caawinaanteeda waan u baahan nahay ciidamo shisheeyaa noo jooga oo sax waan dalkan jooga waan ognahay oo dhammaan howlo badan noo haya oo shaqadan la-aantood aysan socon lahayn laakiin haddana wixii shaqa ah iyo wixii fulin ah innagaa laynaga rabaa beesha caalamku mar walba waynu baahan nahay kama maarano dhaqaalaha mar walba ku baxa xataa shirarka aan qabsanayno waxaan qabsanayno inta badan iyagaa baxsha doodna kama qabno taasi laakiin waxaan aan isku haynaa war wixii aan inagu ku heshiinay fulinteeda innagaa laynaga rabaa cidina inooma fulin karayso cid kalena inooma qaban karto innagu waxayna aan qabsanno sidaan u qabsanaynaa marka waxa weyn dowlad madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe waxa ay leeyihiin habraac iyo sharci ay ku wada shaqaynayaan sida aad ogtihiin mar walba waxaa laysku hayaa oo hadda ka taag ka tagaya waxa weeyaan meel walba oo gobol kasta oo maamul goboleed kasta laba meelood ina doorasha ka dhacdo ayaa lagu heshiiyey habraac ay ku qornayd heshiiskii unbaa haddana fulinteedii la rabaa iyo sidii loo fulin lahaa mahayno anigu hooseyn kale ma qabo dhibaato kale inay jirtana ma qabo laakiin waxaa muhiimaddu ay tahay in la fuliyo si ay wax u socdaan uusan dib u dhac dambe u iman tii hadda dhacdayna in ay soomaalidu ka qaban mayso oo ay tiraahdo maadaama wixii nagu dhacay hore inaan dib loogu noqonin iminkana waxaan rajaynayaa meesha shirka la fadhiyo oo aan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ugu baaqaynaa maamul goboleedyada kale la jooga in ay heshiiyaan waayo ummad soomaaliyeed baa labiyo toban milyan oo dada u dhibaataysan u cadilan iyaga awood sugaya waxaa laga rabaa marka toddobadoodaas meesha fadhiya inay go-aan noo soo gaaraan si ummadda soomaaliyeed dhibaatada haysta ay uga baxaan
qodobkada waxa uu noqday soomaaliya waxay ku heshiisa soomaali baa iska leh xildhibaan faysal markii la eego fulintiisana soomaali baa laga rabaa waxyaabaha ugu ad adagoo hadda laysku hayo waxay yihiin arrimaha la xiriira kuraasta gobolada waqooyi ama somalilan oo weli istutuuri ka dhex jiro guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka cabdi xaashi warqada uu soo saaray uu codsanaya inuu uga qayb gala shirka laakiin ma dhicin haddii laysku afgartay heshiiskan ama aragtidii la wada qaatay toban iyo toddobadii sebtembar kuraasta somalilan sidee kula muuqataa
gudoomiye cabdixaashi waxa uu codsaday in uu maaragtay uu shirka qayb galo waxay ogtahay gudoomiye cabdixaashi waa gudoomiyaha aqalka sare waa siyaasiga ugu sarreeya ee xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi way ahayd in hore looga tixgeliyo sanadkii laba kun lix iyo toban ma jirin gudoomiye aqalka sare ma jirin waa ogtahay in jawaari uu soo saaray waxaa la rabaa waxay tahay dawladdu mar waliba iyada ayaa mas-uuliyad ka saaran tahay iskuwadka dalka dadka iyo maaragtay iyo maaragtay is-aqbalkooda si loo gaaro wax la isla ogol yahay laakiin nasiib bara waxaa dhacday in maaragtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo dhinaca xukuumadda ka socday in maaragtay dawladdu ay embawer garaysay taasna waxay keentay inay kala fogaasha ay timaado aniga waxaan qabaa maamul goboleedana si guud mas-uuliyada uga saaran madaxweynena mas-uuliyadda koobaadaha ka saaran maadaama gobollada waqooyi aysan lahayn dawlad goboleed iyaga matele ee rasmiya waxaa qasab ahayd inay joogaan meesha lagu wada hadlayo oo qofka ugu sarreeya uu joogo ay talada meeshaas ay ku yeeshaan aysan noqonin maaragtay dad maaragtay sidii wixii la doono laga yeelo in fikirka ah dadka maamul goboleed ma haystaane ee markaa wixii la rabaa laga sameeyana waa taqaladaadka tan hadda keentay mana filaayo dadku in ay arrintaas ay raalli ka yihiin guud ahaan ha ahaadeen mucaarad ha ahaadeen muxaafid ka raalli kama aha xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi aad ayaan ugu warhaynaa maxaa yeelay waxaa ku jirto maaragtay qadarin la-aan iyo maaragtay in si kale loo dhigo dad la iska maamusho ama loola dhaqmo runtii arrintaas culeyskeeda ayaynu leedahay marka mas-uuliyaddii la raba dawladda way qaaday weyse waxaan qabaa aniga mas-uuliyiinta kasoo jeeda cabdi xaashi ugu horeeyo iyo maaragtay ra-isul wasaarkuxeenka maadaama haddaba markii la isu yimid ayaga waxaa wada hadleen hadda warka imaan dowsa mareeb uu leeyahay in iyaga dantooda ay fiirsadaan ee dantooda tan ay ku jirta ay raacaan
warqadii uu soo saaray cabdi xaashi waxaa ka muuqanaysa xildhibaan cabdirasaaqow in maamul goboleedyada kale ee halkaas ku shiraya ay dad gooniya matelaan dowladda federaalka ee soomaaliyana ay si guud soomaaliya u matasho oo madaxweynuhu hormuud ka yahay laakiin matalaadii somaliland ama gobolada waqooyi meesha ay ka maqan tahay ee ahayd cabdi xaashi inuu ka qayb galo si go-aaminta kuraasta somalilan iyo siday doorashadeedu dhacayso uu goobjoog uga noqdo arrintaasi maadaama uu warbixinta ku sheegay ama warqadda uu ku yidhi waxaan soomaaliya u joognaa midnimada waqooyi iyo koonfur arrintaasi makula tahay in tixgelin la siiyo absolutely ani waan qabaa inay sax tahay in tixgelin la siiyan way mudnaan lakin waxaan rabaa xer inaan dib ugu noqdo shirkan waxa uu asalkiisa ku beysgaraysan yahay heshiiskii toddobiyo tobanka sebtembar toddobiyo tobanka sebtembar heshiiskiisii waxaa la keenay golaha labada gala la keenay guddoomiyahana goobjoog buu ka ahaa cabdixaashi meesha wax wax ka ansixibu ka mid ahaa kamana kana mid ma ahayn uusama reeb one iyo two iyo three markii dhacaysay iyo toddobiyo tobanka sebtembar heshiiskii markuu dhacay xamar uu joogay siyaasadda saan involved ugu ahay isagaa mataqana shir guddoonkii oo aqalka sare ahaa waxna kama dhihin warqaddaas horta munaasabadeeda ay leedahay laakiin waxaan qabaa waxay aheeday sida saxda ah cabdi xaashi markii wax la ansixinayay siduu hadda uga qaylinayo inuu uga qayliyo laakiin si kastaba ha noqotee waxaa meesha loo tegay ajandaha loo tegay aslan wa faslan waxa weeye toddobiyo tobankii sebtembar heshiiskii naga dhacay iyo wixii aan uga hadalnay seen habraaci aan ku heshiin waynay seen u xalinaa haddii la yidhahdo marka qodob hor lahaa ku jira cabdi xaashi oo shalay aan shirarkana ka mid ahayn dacwana aanan qabin hadda ha lagu soo daro horta confusion fara badan imaanayo laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo arrimo dastuuriha laga soo tegay oo ay ka mid ahayd madaxweynaha brobosalladu soo gudbi jiray kow inkastoo madaxweynaheena taariikh ahaanba aasan shuqul ku lahayn dastuurka wuxuu soo gudbiyey brobosalla in mataqaanaa madaxweynaha uu dooranaayo ay dooranayaan shacabka soomaaliyeed iyo qaabka loo dooran qaab fantastic oo un adiga complicated oo ah waxaan ka wadaa madaxweynaha iyo cid kastoo kaleentaba dalkan sida badan dastuur laguma dhaqmi jirin wax la keenan laguma dhaqmi jirin aniga daa'iman waxaan intirsaaraynaa muhiimadda ilaah war dadkan maxaa dan u ah soomaali maxaa dan u ah reer waqooyi maxaa dan u ah aan bilmunaasaba reer waqooyi ayaga keligood ma ahane waxaa danaynaya codkooda dadka murashaxiintaha danaynaya qofka murashaxa ama waqooyi ha ka soo jeedo ama koonfur ha ka soo jeedo ama qabiilku doona ha ka soo jeedo konton lixdan cod baa meesha ku jirto ayagana dee in siyaadadooda iyo sharafkooda iyo karamkooda aanan aanan la faragelinin waa wax meesha ku jiro marka anigu waa qabaa haddaanan shalay ku jirin wixii khaldamay baana hadda la sax waaya ninkaas inuu ka qayb qaato ani saxay lahayd laakiin asalka loo diiday sababtaas inay tahay aan u malaynayaa waxayse mudneed in laga qiyo la nabadooneeyo oo un sidii hore loo socon lahay baa laga fakarayahay haddii hore loo socon karo dar hatole dawladdu way ku dhawaaqdeen hore loo socdo hal hal hal point oo la xiriira waxaan aniga ka warhayaa in gudoomiye cabdi xaashi from day one dulsamareeb one iyo two iyo mar walba uu dalba jira inuu ka qayb galo shirka waxaa og tihiin in maamulada shirha isugu yimaadaan maamul goboleedyada qofkii ugu horreeyey uu yidhaahdo inuu ahaa aqalka sare aniga ka tirsanaya guddigiisa joogtada uu soo jeediyey in shir la isugu yimaado maamul goboleedyada dowladda iyagoo muddo sanadii bar laba sano xiriirkooda aada u xun yahay in arrintaasna runtii dagaal weyn ay filla soomaaliya uga qaaday cabdi xaashi taasna keentay khilaafaadka ugu weyn ee maanta kala dhexeeyo iyo sheeg cabdi xaashi iyo madaxweyne farmaajo waxaan aaminsanahay diiditaanka la diiday in meeshaas la tago waa diidmo madaxweynuhu uu ka qaba guddoomiyaha aqalka sare ayaan aaminsanahay maxaa yeelay asalkaba in la isu yimaado asiga iska lahaa
muxuu yahay marka saska aad leedahay madaxweynuhu wuu qabaa muxuuse ku salaysan yahay waxaa ogta madaxweynuhu marka horeba uu diidanaa isu imaashada dowlad goboleedyada iyo inuu shir u dhaco muddo dheer oo sanad ka badan iyo far ayaa la kala taagnaa aqalka sare ayaa ahaa si looga hadlo mustaqbalka iyo doorashada waa in shir ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe goobjoogna ay ka naqdaan hogaanka baarlamaanka federaalk soomaaliya go-aan ayaan kasoo saarnay guddiga joogtada ee aqalka sare waxaa xasuustaa in ra-isul wasaarihii xilligaas prime minister xasan cali kheyreene uu taageeray fikirkaas dantii dagaalkii ka dhacana dee rucadda xaashina maaragtay aada loo sii fogeeyey ra-isul wasaarihi naftiisa ugu dambeyn isaga naftiisa uu arrintaasi uu ku baxay marka cabdi xaashi mar walba waa u taagnaa wuuna diidanaa wuuna u qaylinaya runtii in maaragtay doorka uu qaato laakiin waxaa jirto diidma vito ah oo shalana jirtay maantana jirto oo dhinaca villa soomaaliya madaxweyne farmaajo xildhibaan faysal waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha baarlamanka aqalka hoose ka soo galay gobolada waqooyi oo maanta laga hadlayo qodobada dhusmareeb looga hadlayo mid ka mid ah uu yahay maxay tahay walaaca dul hoganaya kuraastiina maxayse tahay saskan muuqanaya
haddii aan kuu sheego kuu cadeeyo horta arrinkan inta badan waa wax la buunbuuninayo oo ay buunbuuniyaan siyaasadda soomaalidu waa sax cabashada badan iyo waxaa loo arkayaa maamul gobol la-aanta way horta mida jirta tan kale waxaan kuu sheegayaa uu senatarku ka hadlay muxuu ahaa aqalka sare dhibaatada maanta taagan isagaa qayb ka ah wuxuu qayb uga ahaa maanta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isma qabsadeen haddii ay qabsan lahaayeen shaqada ay leeyihiin iyo wax xaqa ay leeyihiin lama qaban shaqadii ay lahaayeen waxay ku milmeen oo inta badan ka shaqaynayeen muxuu ahaa shaqooyinkii baarlamaanku qaban jiray oo inta sharciyad iyo wax noocaasa laakiin sharciyadii ay qaban lahaayeen saxda ahaa ee ahaa inay dhex dhigaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sidaa isugu xidhi lahaayeen ee waxa loo doortay sababta loo abuuray aqalka sare ay sidaasi shaqadaas lama qabanin eedeeda waa iskale aqalka sare yaa dhibaatadeeda iskale sida qaabka sax ku timaado in loo diiday iyo inay si kale ku dhacdo aan taa kama caddayn karo laakiin waxa weeyaan dhaliishaasi iyaga iskale mar walba xaggooga ay usoo wareegeysaa aqalka sare tan kale waxa weeyaan ee laleeyahay amleeda somaliland horta waxa weeyaan annaka kuraasta aqalka baarlamaanka hadday tahay aqalka sare iyo hadday tahay aqalka baarlamaanka labadaba cabdi xaashi iyo muxuu ahaa mahdi ayaanta ra-iisul ku-xigeenka waxa u socday wada hadal sida imka iyagu ay soo jeediyeen wadahadaas way socdeen madaxweynaha ayaana hawshaasi ka shaqeeyey wadahadal baa socday in muddo ab hadda waa la wada hadlayo guddiyaa jira oo labada dhinac ka socda oo wadahadal u socdo oo hawsha wada oo ka shaqaynaya yaa ka mid ah odnoo timaano waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda ka mid ah dhinaca dowladda waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta waxaa ka mid ah wasiirka dastuurka qolada kalena waxaa ka mid ah muxuu ahaa in la yidhaahdo waxaa ka mid a cilmi muxuu ahaa dictoorka kale oo muxuu ahaa isagana xildhibaan dhowr xildhibaan waxaa kale jira ayaa kamid a foosiya kamid a marka dadkaas ayaa kamid dadka wada hadalka ku jira ee qaybta xagga kasoo jeeda marka taas waxay ku tusaysaa in ay gobollada waqooyi hawshooda ay wadaan ahna iskuna fahmi doonaan marka dambe iyagu dhexdooda si ay isku faham samayn karaan waayo dadkan waa nin walba kuraastooda si u difaacan lahayn mar walba iyaga ayaa laga rabaa iyaga ayaa laga rabaa sidii ay isku soo jiidin lahaayeen waana wax dhibaato hadda problem badan inuu jirana ma u malaynaya anigu hadda maadaama dhinacan aqalka sare aad dhaliil usoo jeedisay waxaa nala jooga xildhibaan maxamed amiin ayaa siinaya dhaliisha laydin soo jeedinaya oo xildhibaan faysal laydin soo jeedinaya doorkii aad lahaydeen u dhexeeyey maamul goboleedyada dowladda dhexe inaad xiriir wanaagsan dhex dhigtaan arrintaa maa gebto ma gebin shaqo waxaana qabanay runtii shaqooyin aad fara badan arrintaas ka qabanay waxaa la rabaa marka hore inaad ogaatid waddankan waa nidaamka uu ku shaqeynaya waa nidaam federaal ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana waxaa lagu loogu talagalay inuu ilaaliyo nidaamkaas federaalka uu ku dhaartay runtii waxaan caqabad weyn kala qoranay wada shaqaynta dowlad labadaas heer ee federaal oo federaalka ee dalka uu ku shaqeeyo waxay og tahay hore in ay isugu dhaceen dhowr jeer aqalka sare gudoomiyaha aqalka sare wuxuu u saara guddiyo khilaafaadka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda federaalka aniga qaar ka mid ah waxaan ka ahaa xubin waxay og tahay berigii xaafi ay isku dhaceen galmudug iyo dowladda dhexe guddi la saaraa jiro oo iyo guud ahaan dowlad maamul goboleed ee dowladda dhexe isteedida dhammaan wafdigaan u dirnay warbixin dheeraan kasoo saarnay dowladda guddiga soo saaratay warbixin bixinta iyadoo qoraal ayaan u gudbinay arrimo kale oo gooniyahoo siyaabo kala gedisan u dhaco oo guddiyo aan u saarnaa jiro oo maamulada ay kala qusayso masalan hirshabelle oo kale hadda kahor madaxweyne la ridaa jiro waxyaabahaasoo dhan aqalka sare wuxuu guddiyo u saaray wax buu kasoo diyaariyey mar waliba annaga waxa aan ka shaqaynayna isku haynta labada heer ee federaal runtii waxaa jiro gaabis ama marka qaar dareemaya dhinaca maamul goboleedyada inay baawer kareeyaan aqalkan wuu jiray laakiin waxaa kasii muhiimsanada iyadana jirtay madaxweyne aan ogoleynba federaalka oo mar walba isaga federaalkiina afka ka sheegay dhaqankiisuna uu yahay dhaqan centralized ah oo rabo inuu dowlad maaragtay dhexe ee xoog badan inay noqoto oo aanba ogoleynba maaragtay nidaamka federaalka iyo qaybinta faahinta awoodda dowladnimo iyo in la siiyo dowlad maamul goboleedyada waxa ay xaqi u leeyihiin runtii caqabadaas ayaa timaaday waxay ogtahay in muddo ah in uu madaxweynuhu hal aqal ula shaqaynayay oo wada shaqayntii ay ay maaragtay ay ay ay ay ay zero noqoto almost marka qaar waxay og tahay sharciyo la soo saaro oo feega oon dastuurka waafaqsanayn marka qaar la sameeyey madaxweynuhu qaar xataa uu soo saxiixay oo ay runtii dembi ay tahay aan anaga aan aaminsanahay inay tahay khiyaano qaran in lagu maxkamadeyn madaxweynaha ay tahay mustaqbalkana oo runtii uu wajahi doono dacwadaas waxaa jira sharciyo maaragtay si sharci daraa iyagoo ka goosaysta madaxweynaha ay aqalka kale ay sameeyeen dee markii dambena ay noqotay in laga maarmi waayo aqalkii kale loo soo diro iyagana meel la istaga tuuro maxaa yeelay habraacii iyo barsajirkii la mara ayaa aha mid qaldan isku soo duuduub annaga mar walba waxaan u taagannahay inaan ilaalino nidaamka federaalka ee dalka haddii sanadkan uusan jiri lahayna waddankan runtii madaxna uu aadi lahaa in la isu yimaado asalkeedana waxaa iska lahaa aqalka sare iyo soo jeedinteedii waa ogtay dagaalkii ka yimaaday internationalka una taageeray ilaa maaragtay said diplomatic iyo iyo maraykankana ay endorse gareeyeen ilaa golaha ammaanka waxyaabahaas oo dhan waxay kutusinaysaa in aan anaga arkayna mas-uuliyadda uu aqalkan uu leeyahay oo diiday inuu ku milmo maaragtay xafiiska fila soomaaliya laakiin doorbida inuu ka madax banaanaado arrinta ah haddii ra'yi ka gedisan aad keento waxaa tahay mucaarad haddii aadan aaminsanayn wax shaqaynaya ma aha cabdi xaashine odatinimo ayuu muujiyey runtii muddadaas dheer mana aha dadka runtii kursigu wax micnaha u samaynaye wuxuu aaminsan yahay in la ilaaliyo qof waliba xafiiskeeda lagu qadariyo maantana weli aqalka sare waa u taagan yahay mana mana mana baaficin laakiin waa lala dagaalay ma dhiman runtii doorkiisana dadka soomaaliyeed markhaati ayay ka yihiin waana waana waana waana waana jiri doona haddii ilahay dar hadda aqal hoose iyo aqal saraba waktigii laydinku talagalay inaad joogtaan wuu dhammaaday maalmo koobanna waxa weliba aad u yar uu ka haray xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya dhuuse mareeb haddii heshiiskan waxa wanaagsan ay ka soo baxaan oo laysku afgarto wakti dheeraada waa loo baahnaya sooma cabdiraaq بسم الله شكل عن والله باهن دونا لكن waxaan ilaahay ka rajaynaa horta inuu ka soo baxo fadhigan ay isku tageen ee mas'uuliyiinta qaranka iyo dawlad goboleedada inay inay horta heshiis inuu ka soo baxo iyo habraac fiican oo gacanta isku soo qabsan inuu ka soo baxo aan ilaahay ka rajaynayaa Soomaali malaa'ig ma la filaayo madaxweynahana xun iyo kana fiican ee waxaas waa iska wasting of time malaa'ig u imaanayse ummadan buu ilaahay isu isu leexleexin iyo isu diri haddaba fadhigan waxaa cad sababta uu ku yimid inay beesha caalamka ka timid haddana waxaan rajaynaya inay meesha ku xayilan yihiinoo la dhihi doono ma soo bixi kartaan hadday dhacdo inay soo baxaan un beeshii caalamka inuu ilaahay intuu usoo adeejiyo si ka dhihi doono macna waxaanan saadaali karin sideedda february haddii la gaaro ayadoona heshiisii waxba jirin waxa dhaca aanan saadaali karin maxaa yeele madaxweynaha sideedda february haddii la dhaafo wuxuu madaxweyne ku noqon karaa heshiis inuu meeshan ka soo baxo laba bilood iyo saddex bilood iyo shan bilood lix bilood xataa ha qaadato procedure socda hadduu jiro aniga wax dhiba uma arko soomaaliya o dhanna saasay u arki doontaa laakiin haddii ayadoo heshiis midna una jirin oo meeshaasi ka soo baxo xaalku si uu noqon doono ma aqaana madaxweynihii hore un baan loogu dhawaaqi doonaa haddaan hadda dagaal iyo dhib iyo midnu ilaahay naguma keeno uusan dhicin xataa asaga laftirkiisa muxuu dareemayaa inaan madaxleeyahay hore madaxweynihii horenta laleeyahay idaacadii iyo meel kasta le wareer madaxweynihii horenta le waxu dareema taas waa taas tan kale waxaan qabaa waxaan ilaahay ka rajaynaan ku celcelinayaa inuu meesha heshiis ka dhici doone yaanan dhanka xun la saadaalinin
senator maxamed amiin baan siinaya anoo oo faysalna kusoo gabagabay doona aniga waxaa aaminsanahay waktigii baarlamaanka federaalka anaga aan matalayn wuxuu ku akaataday biyo labaatankii december yes qodoba ku jira ah in uu baarlamaanka baarlamaan ayaa bedelaya la yidhahdo asalka dowladnimadana waa baarlamaanka federaalka haddii marka heshiis uu ka soo baxo waa runtii waa waa waa kan aan ugu baahi badan aan aaminsanahay dadka Soomaalida ay sugayaan laakiin aniga dadka aaminsanahay inay adag tahay wali in maaragtay aad ugu marjo weyn boqolkiiba boqol in heshiis uu meeshaas ka soo bixi karo laakiin haddii dadaalada iyo pressure-ku iyo sii bato waa laga yaabaa oo gaar ahaan international community-gana ay ku wadaan arrinta uu hadaay uu sheegay wasiir faysal saaxiibka in maaragtay waxaan arrin Soomaaliyeed waa arrin Soomaaliyeed tahay laakiin wadankan dad ayaa investment geliyay wax fara badan marka aad fiiriso qaraarada ugu muhiimsan ee wadankan ka dhacay in fara badan oo kamid ah waa nagu la pressure gareeyay markii Soomaalida ay ismari waayeen walba waa la soo farageliyaa in mandate-ka madaxweynaha waxa ka harsan saddex ilaa afar maalin ka harsan ugu badnaan in madaxweynuhu wuxuu haystaa fursad inuu mas'uuliyad muujiyo hoggaan muujiyo tanaasul uu muujiyo ugu dambeynna maaragtay heshiis la isla ogoodan ogola meeshaas uu ka soo baxo haddii marka meeshaas noqo weysa aniga waxaan aaminsanahay ku darsi waxa hadda anaga waxaana xildhibaana ka dhisa baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa jira haddaba maaragtay dadaal hoose iyo nuxnuxi extension in maaragtay fila soomaaliya ay raadinayaan ani waxaan aaminsanahay madaxweynaha waqtigiisii uu soo ilaaday wixii afar sana uu kusoo qaban waayana haba yaraatee maalin loogu dara kuma helaayo wax la yidhahdo extension ha iska iloobo cid kasta oo ka shaqaysana ka shaqaynaysana way soo fashilmaysaa waddanka mandate-ka dastuuriga afar sano waaye madaxweynuhu waa ku fashilmay inuu afartan sano inta negotiate gareeyo nidaam doorasho oo la isla ogol yahay oo maaragtay fulintiisa raalli isaga yahay la ansixiyo waa mahadsantihi xildhibaan faysal guuleed maxaad oran kartaa uu noqon karaa ugu dambeyn xalka iyo wadahadalka la gaaraya iyo doorashada maadaama waqtigiina uu idlaanayo bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan rajeynaynaa in oon si xagga fiican ka hadalno in shirka lagu soo heshiiyo ayaan horta rajeynaa oo ilaahay ka baryaynaa ilaahay na quluubtooda isku soo jeediyo oo ay noqdaan meel ay wax ka soo baxo haddiiba iminka anagu xildhibaanaan nahay waktigeygi waa dhamaaday hadii muxuu ahaa todoba laatan december baan soo dhaafnay haddana weli xildhibaan baan waa xildhibaan baa laleeyahay saas aawadeedi wax horta barbaden ma dhacayo laakiin kolley wakti uu dhacayaa ama bir ha noqdo ama laba ha noqdo ama saddex ha noqdo laakiin in wakti lagu daro waa lagu qasban yahay mar walba qaab kasta oo heshiiskaa ku yimaado iyadoo la raacayo heshiiskii toddobiyo tobankii september uu beys u yahay mar walba iskaas oo beys ah laakiin taasi maaha kororsiimo waxaa lamay dhaho taasi waxaa la dhahaa waa hawsha in waktiga hawsha socota weeyaan laakiin waxa kororsiimo hadda aan aan maqlay ama jirta ama cidi ku haminayso dagahaygana ma soo gaarin cid aan ka maqlayna ma jirto marka waxaan rajaynayaa in shirkaasi in hawshaasi isku dhammaan doonto shirkaasina guul uu kusoo dhammaado soomaalina rajo fiican baan u rajaynayaa insha allahu inay noqoto iyada oo aan ilaahay ka rajayno in ilaahay qulubtooda isku soo hagaajiyo wax fiicanna kasoo baxaan
aad baad umahadsantihiin dhammaantiin senator maxamed amiin sheekh cismaan guddoomiyaha guddiga difaaca aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose iyo faysal cumar guuleed oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya horena u soo noqday wasiir ku-xigeenka iyo wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya khiyaartii nala socotaay intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka anigoo cabdicasiis barrow ayaa muqdisho idiin ka soo jeedinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo